Taliyaha cusub ee qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya Guuto Cali Maxamed Maxamuud Bogmadoobe ayaa gaaray degmada Garbaharey ee gobolka Gado si uu ula wareego xilka loo magacaabay waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo shacab intaba soo dhoweyn kadib munaasabad xil wareejin ah oo uu ka maqnaa taliyihii xilka wareejin lahaa maadaama taliyahan cusub loo diiday inuu ka dego magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay taliska ciidamada ee degmada Garbaharey ee gobolka Gado ugu horeyntii taliyaha guutada tobanaad ee qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle maxamed cali cadow ayaa taliyaha uga warbixiyey xaaladda ciidamada iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan waa ciidankii labadii kun koob iyo tobankii ayadoonan wax ajnabi ah ama amisom aysan la socon halkaan kula diriray shabaab oo koonfurta iyo bartamaha intuba haysto waxay leeyihiin c v gaas waxay leeyihiin taariikhdaas oo gabdhaha iyo ragga halkan fadhiyo oo soomaaliyeed oo ciidanka qaranka ah saaxiibbadood ama walaalahooda ah ayagana waxay u taagan yihiin in dalkan laga xoreeyo cadowga horarka ee nabaddiidka ee doorka taliska qaybta oo maanta adiga xilka ah kula wareegayso inay noqon doonto mid abshir ah oo waafaqsan gobolladana aan ku xurayna ilaahay hadduu idmo taliyaha cusub ee qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka sarreeya guuto cali maxamed bogmadoobe oo halkaasi xilka kula wareegay ayaa sheegay in taliska ciidanka uu gaarsiin doono dhammaan baahiyaha ciidankan ay qabaan waxna laga qaban doono dhowaan rag badanoo aanu soo wada shaqaynay inaa waan arkay oo odayaala fikrad fiican baan ka haystaa ciidankan taliyuhuna xag xalay uu brief gareeye uu ii sheegay waa run intii dhimatay ee soo algantay allah u naxariisto intiina kale waxaan idinkula dardaarmayaa innagu waajib baynu leenahay waajibkeennu waa inaynu difaacno dalkeenna diinteenna iyo dadkeenna waxaa inoo raaca inaynu xorayno deegaanada nabaddiidku haysto ummadda tacaddiga ay ku hayaanna markaynu xorayno aynu dar yeelno oynu tusno ciidanku wuxuu yahay iyo soomaalinimadu sowsaa ma aha maasha allah maanta waa isbarasho weeye waxaan idinku yimi inaynu isbaranno insha allahu tacaalaa kala maqnaan mayno waxaan ku tala jiraa in garbahaarey aanu bato iyaan ku tala jiraa hadday xagga dowladda ka noqoto iyo baar dheere inaanu bato intaasi kadib taliyuhu waxa uu gaaray sidoo kale degmada baardheere ee gobolka gado halkan waa degmada baardheere ee gobolka gado maanta waxaa soo gaaray taliyaha qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka sarreeye guud gaashaanle bogmadoobe waxaanuu halkan kula kulmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada tobanaad ee ciidanka xoogga dalka waxaanuu taliyuhu kula dardaarmay ciidamadan inay qayb weyn ka qaataan dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ama roob ha ahaato wax kastoo caqabada diyaar